ururka ohnlf ayaa sheegay in mas-uul sare oo ka tirsanaa ururkaasi oo toddobaadkii hore lagu qabtay magaalada gaalkacyo loo gacan geliyey dowladda soomaaliya ohnlf waxay ku eedeysay in sargaalkaasi ay dowladda soomaaliya u dhiibtay dowladda etoobiya taas oo ohnlf sheegtay inay jebinayso xeerarka caalamiga iyo kuwa soomaaliya khadka telefoonka ayaan kula xiriiray sargaal sare oo ka tirsan ururka ohnlf cadaani hirmooge waxaana ugu horreyn weydiiyey bal goorta la qabtay sargaalkaasi oo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse saddex iyo labaatankii bisha ayaa cabdikariim sheekh muuse laga qabtay isagoo markaa aan soo galay magaalada gaalkacyo hotel ku yaala saacado yar gudahood baa lagu qabtay laba ma maalin markuu ku xidhnaana waxaa loo soo dhacdhiciyey magaalada muqdisho waxaa qabtay ciidanka nabad sugidda galmudug kadibna nabad sugidda soomaaliya ee nise la yidhaahdo yaa kala soo wareegtay oo si afduuba xamar ku keentay saldhiga iyadu ku leedahay madaxtooyada agteedaay keeneen kadibna daraad bay wareejiyeen kabacdi xaggee la geeyey waxaa la geeyey debrezaid baa laga dejiyey marka aagan xeryahan udhexeeya debrezaid iyo adisababo halkaasaa qiyaastii raadkiisa u dambeysay lagu sheegay waa gartay marka muxuu ahaa sargaalkani wuxuu ahaa xubin guddiga fulinta hogaanka arrimaha gudaha jabaduu ahaa muddo dheer buu ahaa guddiga fulinta muddo dheer buu golaha dhexe ahaa ilaa sagaashan iyo kowdii burburkii jamhuuriyaddii soomaaliya wixii ka dambeeyey jo wuxuu xubin ka ahaa wixii ka horreeyeyna wuxuu ka tirsanaa xoogga dalka soomaaliya sarkaal buu ka gaaray dagaaladii etoobiya iyo jamhuuriyaddii soomaaliya ku dhex maray xuduudda jamhuuriyadda soomaaliya yaa iyuu ku dhaawacmay walaalkiina isna ciidanka xoreynta soomaali galbeed buu kamid ahaa kolkii dambena xoog buu kamid ahaa dagaalkii seven seven bay loo kaga goday ugu dambeyntana gacanta etoobiya uu ku baxay walaalkiisi ka weynaa oo askariga asaguna ahaa marka isagu ma wuxuu ka tirsanaa ciidamada markiisii hore ma ciidamada soomaaliya uu ka tirsanaan jiray militarigii soomaaliya wuu ka tirsanaan jira haa sarkaal buu gaaray marka sidaad u aragtaan wareejintiisan la sheegay hadda in loo wareejiyey etoobiya iyo ururka onlf suwarku annagu bayaan baan ka soo saaray waa khayaano cad oo lagu sameeyey ummadda soomaaliyeed shacbi weynaha soomaaliyeed ee geeska africa ku nool shacbiga jamhuuriyadda xorta ee labada gobol ee midoobay ee soomaalida ee calanka buluugga lixdankii taagtay himilada dadka soomaaliyeed ee ee soo dhowranaya calankaa iyo midnimada iyo muxuu ahaa haybta soomaalinimada soo dhowranayay khayaano nooceedu koogu yahay wey isaguna halkeebaa saldhig u ahayd u deganaa saddexdii sane udambeysay soomaaliya joogay waa waa waa dhul dhulka soomaaliya usu wada furan yahay marka saddexdii sane udambeysay wuxuu ku noolaa oo reerkiisa la noolaa muxuu ahaayey magaalada muqdisho ma ma u sheegteen dowladda soomaaliya in sargaal oo ururka ka tirsan inuu waddanka joogo dhaqdhaqaaqiisa ma la socodsiiseen lamaanaan socodsiinin ninana fiisa uga qaadan mayno dhulka soomaalida ilaa dowladda soomaaliya ruux bini aadam oo nafiisa uga qaadanayno dhulka soomaaliyeed shanta soomaaliyeed laga soo bilaabay jabuuti ilaa n f d nin nafiisa uga qaadan mayno waa gartay laakiin maadaama dowladda soomaaliya ay markii la doortay farmaajo oo kale uu yidhi xuduudaheenna waan ilaashanaynaa wixii dhaqdhaqaaqa waddan kale in wax la yeelo ma rabno annagana in wax nala yeelo ma rabno maadaama aad ka howlgalaysaan dowladdu degaan hadda ay u aragta inay ka baxsantay xuduudda soomaaliya ma kula tahay inayin laydinku dhaleeli karo inaad ku guuldaraysteen inaad u sheegtaan dowladda ururkiina iyo dhaqdhaqaaqiina iyo saraakiishiina meeshay joogto horta dhulka soomaaliya kama duulo badanaa intii qaranka soomaaliya burburay gudaha ogaadeenaya iyo mabdac isku tashiga layihaahdo aan qaadanay baanyaan ku dhisanahay qaran soomaaliyeed oo waan rajaynaynaa inuu yimaado oo doorkii sooma muxuuha qaran soomaaliyeed inuu qaato ahaa ee uu qaadan jiray qaata himilada dadka soomaalida o dhan baa qaba keligana ma qabno laakiin kumaanan hadda quudareynaynin ama maanan rajaynaynin inay door qaadanayaan kama howlgallo dhulkooda xaraj ama cidhiiri siyaasi aana kuma gelino inaan ku qadno ku qasabno mawaaqif ayna maanta qaadan karin laakiin tani waa ku dardaris weeye xuduudaha soomaaliya laa farmaajo walaa mid kale lama weydiinayo fiisana uga qaadan mayno taageerada shacbiga soomaalida waa mid waajiba goob kastana waanu kala kulanaa war kastana waanu la kulmi weliganana waan lasoo kulmaynay hadda kadib waanu la kulmaynaa marka taas iyadu dhib naguma hayso isaga iyo inuu xuduudaha dalalka dariska inuu waxyeeli inuusa waxyeelaynin taas dowladda soomaaliya siyaasadeeda xaq bay uleeyihin inay dhahaan habkaasaan u dhaqmaynaa laakiin halganka gobinadoonka ee ogaadeeniya ee shacbiga soomaaliyeedna garbaha ugu yahay weligii ilaa uu yoolkiisa gaaro mooyaan ma joogsanayo dowladda ka dhisan markaa xamarna ma xadidi karto xaqa aaya katashiga ee dadka soomaalida kolle iyadu ma fidin karto kolle ma soo gaabin karto way su-aasha ugu dambaysa ku weydiinayo wadahadallo ayaa idiin socday idinkii etoobiya wadahadalladaasi ma burbureen miro dhal ma noqon waayeen xaggee ku dambeeyeen wadahadaladii duruufaha yaa yaa hakiyey etoobiya way mashquushay dowladda kenyana way mashquushay oo iyadu dhexdhexaadye ka ahayd doorashooyin bay gashay marka waad garan kartaa dawlad afrikaanahoo doorashooyin galaysa kambeynkii iyo hawlihiisii baa lagu mashquulay rag muxuu ahaay tartankaa gelayaana yaa yaa doorashada waday etoobiya naftigeeda waxaad la socotaa intii ka dambeysay keliya taliya melis xaaladdeeda ma degenin xataa dawladdii dabadii la dhisay wasiir ku-xigeenadii looma samaynin dhowr wasiir baa la magacaabay wasiir ku-xigeyne waa la dhamaystiri laya khilaafkii hadda laba sano ka hor bilowday iyo gadamadkii shacbiga ahaa iyo xuquuq dalbashadii ka bilaabatay bandooba baa lagu soo rogay marka mar walba waxay odhanhayeen annagaa weli afkaartanada isku dubaridinee noo kaadiya sanadna siiya marka wadahadalku sababahaasi u socon layahay
kaasi waxa uu ahaa caddaani hirmooge oo ah sarkaal ka tirsan ururka oo nlf iguna warramaya khadka telefoonka dhegaystayaal waxaa naga xusuusinay in idaacadda v o a la xiriirtay mas-uul sare oo ka tirsan dowla degaanka soomaalida etoobiya balse uu noo sheegay in arrintaasi uusan ka hadlaynin oo uu noo wareejiyey inaanu kala xiriirno hay-adaha amniga dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe ayaa xalay wax laga weydiiyey sarkaalka ay onlf sheegtay in loo gacan geliyey dowladda soomaaliya su-aasha la weydiiyey labada mas-uul waxaa jawaabteeda ku horreeyay taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe isaga kadibna waxaa hadli doona ra-iisul wasaare xasan cali khayr arrinka la xidhiidha sarkaalka la sheegay inuu onlf yahay ee dowladdu wareejisay sidaad la socotaanba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay wakhtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afkuwaaya dowladda waxaan jeclaada
madaxda qaranka waxaa la yidhaahdaa hay-adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naafduubay waxaan isagaa noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrimihii amniga isagaa kaaga jawaabay
waa gartay halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america codka ad dhegaysanayseen wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana ka horreeyey taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america